بsmi الlh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وsلم عlى نabyina mحamed وعlى آlih وصaxbه وsلم أجمعين أma bعd وعn أbي muسى الأشcري رضي الله عnه qال أtyt النبy slى الlه عlيه وآlih وsلم وhuwa ystاk bsiwاk رطب qal وطرف الsiwاk عlى لسانه وhuwa yqul أع وsiwاk fي فيh kأnah yتhwع wacan abi muusa waxaan soo haynay kitaabkii cumdat alaxkaam lilimaam alxaafid cabdilghaniy bn cabdilwaaxid almaqdisiy raximahu llahu tacaala qaala alimaamu almaqdisiyu raximahu llah can abi muusa alashcariyi waxaa laga wariyey abuu muusa alashcari radia allahu canhu magaciisana cabdullaahi bnu qays ayaa la dhihi jiray qabiiladiisana waa nimankii ashcariyiinta ahaabuu ka dhashay ee yemanta asalkoodu markaa uu ahaa oo nebiguna sala allahu alayh waali wasalam uu yihi alashcariyuuna minii wa ana minhum ashcariyiinta anay iga mid yihiin anigana iyagan ka mid ahay macnuhuna uu ahaa haddii zaadka iyo sahayda ay ku yaraato ama xoogaa waxyaraan ay soo food saarto intay nin walbaa wuxuu haayo ou keeno ay intay isku daraan ayay wada nooayay wada cuni jireen ay ku wada noolaan jireen sifahaasuuna nebiga ku ammaanay ashcariyiintan la sheegaayo iyo ashaacirada firqada ah isma laha nacam oo ashaacirada firqada ah waxaa weya waxay ku intisaabaan u nisbe sheegtaan abulxasan alashcari abulxasan alashcarina nimankan ashcariyiinta oo qabiilo ahaan uga tirsanayo laakiin markii dambe madhabay noqotay oo madhab madaahibta ictiqaadka ka mid ah waxa aan ahlu sunnaha ahaynna sida la ogsoon yahay madhabka yacni caqiidada ay aaminsan yihiin inay u nisbe sheegtaan maqaalo orah inay u nisbe sheegtaan ama inay ninkii aas-aasay u nisbe sheegtaan unbaa lagu yaqaanaa sida badan khawaarijta khawaarij baa la yidhaha nisbatan ila alkhuruuj khuruujkoodaas ay aaminsan yihin ay khawaarij ku noqdeen nimankan la yidhaha murji-ada iyadana sidoo kale acmaasha kadibdhiga ay kaga dibdhigayaan iimaanka ayaa ayaa magacoodaas oo ugu baxay qadariyada inkiraadda qadarka ay inkirayaan wahaakada jabriya madhabka ay aaminsan yihiin weeyaan ashcariye haddaad aragta marka waxaa weeyaan iyaduna waa waa waa waxay u nisbe sheeganayaan marka ninka imaamka ah markii horena madhab wuxuu qabay ictizaal dabadeed madhab dhexe oo sifaat toddoba ah in la rumeeyo ayuu madhabkii kulaabiga ah ayuu markaa la yimid markii dambena marka waxaa weeyaan jumlatan yacni caqiidada ahlu sunnada ayuu qariray kitaabkiisa alibaana iyo kutub kaleba sida uu ku t ku cad nacam haddan laakiin baabkaas iyo baabkan isma laha nacam sidaa marka ogo wacan abi muusa alashcariyi radia allahu marka cabdullahi bnu qays ayaa la dhihi jiray alashcariyi xabasho ayuu u hijrooday hijratulxabasha ayuu galay nebiga caleyhi salaatu wasalaam madax buu zabiid uga dhigay iyo cadan iyo saaxilka meelaha saaxilkaas cumarna basre ayuu u dhiibay xilligii cusmaan ilaa cuhmaan buu haayey waa la casilay kuufo ayuu u wareegay reer kuufa ayaa inuu madax u noqdo dalbadeen halkaa ayuu madax dana ayuu ka noqday sanadku markuu ahaa afartan iyo labadiibuu dhintay waqiila afartan iyo afartii hijriyadana waa la yiri waqiila hayru dalikana waa la dhahay saxaabiga marka tarjamadiisii waa taasaa oo nin aada iyo aada qur-aanka uga cod macaan buu ahaa oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayaa inta dhageystay ayaa waxa uu yihi laqad uutiita mizmaaran min mazaamiiri aali daawuud waxaa lagu siiyey codkii nebi daawuud oo kale markaasuu wuxuu yidhi haddaan ogaan lahaa inaad idhegeysanayso laxabartu laka taxbiiraa waa kuu qurxin lahaa buu yihi codka saxaabi marka aada iyo aada qur-aanka akhriskiisa aada uga cajiibsan buu ahaa qaala waxa uu yidhi ataytu nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigan u imid wahuwa isaga oo yastaaku cadayanayo nebigoo cadayanayaan u imid bisiwaakin ku cadayanaya caday radbin qoyan marka cadayga lagu cadayanayo caday qoyan inuu ahaado waa ayaa sunno oo wanaagsan nacam qaala waxa uu yidhi wa tarafu siwaaki cadayga daraftiisana calaa lisaanihi carabkiisa korkiisa ay saaran tahay oo cadayga darafkiisa carabkiisa ayuu dul saaray oo dul saarnaa yani carabkiibu u cadayayaay wa huwa isaga oo yaquulu dhahaya markaa uc dhahaya nacam codkii marka wuxuu matelayaa marka uu cadayga carabka uu marmariyo ee uu gelgeliyo ayaa marka qofkii marka sidii wax hunqaacayoo kale ayuu noqonayaa marka cod uc camal ah ayaa samaysmaayo wahuwa yaquulu isagoo dhahaya uc uc wasiwaaku cadayguna fii fiihi afkiisa uu ku jiro kaanahu sidii isaga oo yatahawacu ishunqaacinayo oo kale sidii inuu ishunqaacinayo oo kale oo ismatajinayo oo kale ad moodaa buu yidhi riwaayada waxay kusoo aroortay uc uc waa middan waan soo aroortay ayb inta dambe marka oo waarafu siwaka al wahuwa yaquulu ucdaas dambe waa min afraadi lbukhaariyi bukhaari baa la gooni noqday sida xumeydi uu caddeeyey aljamcu bayna asaxiixeyn uu ku caddeeyey dhowr riwaaya marka kusoo aroorto riwaayo waxay leedahay kaanahu wahuwa yaquulu caa caa taana waa soo aroortay nacam cayn iyo alif cayn iyo alif caa caa waa soo aroortay waxaa kaloo soo aroortay sidoo kale ibn xibaan uu soo saaray riwaayada marka caa caa nasaa-i baa soo saaray ibnu khuseyme ibn xibaan ik ikna waa soo aroortayoo jawsaqi ayaa soo ayaa soo saaray fii saxiixiiba kusoo saaray ik ik waxaa kaloo iyadana riwaayo kale ay ku timid uh uhna waa ku timid oo abu daawuud baa soo saaray dhammaantoodna marka waxay cibaaro ka tahay ama ay cabirayaan ruwaaddu cadayga marka carabka la marmariyo codka soo baxo oo ishunqaacinta oo kale markaa shabahaya kaanahu sida isaga oo yatahawacu ishunqaacinayo oo kale waxaa kaleo xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa cadayga lagu cadayanayaa inuu caday qoyan ahaada inay sunno tahay ko waxaa xadiidka laga qaadanayaa carabkana in loo cadayo sida ilkaha ah ugu cadaydo oo kale xadiidkan wuxuu dheeri ku siiyaa carabkana in la cadayo nacam maxaa yeele carabku waa cuntadii iyo wixii marka la cabaayey iyo waa taraakumayaan way korway dul fuulayaan marka in caday lagu zuuliyo marka qofku marka carabkii uu caday ku sameynayo oo uu markaa carabkiisa marka uu cadayayo cadaygiibaa wuxuu gaari karaa marka dalqadiisa ayuu ku dhawaanayaa markaasaa marka sidii qof isfunqaacinayo kale uu noqonaya nacam xadiidka marka taasaa laga qaatay siwaagiinaba marka hal inaha uga baxay marka ilkaha marka la cadayana ayaanayana culammadu waxay dhahaan in ballar loo cadayo marka carabka la cadayayana in markaas si dherer ah markaas loo cadayo baabu lmasxi cala alkhufayni baabu baabu lmasxi baabu bayaani axkaami almasxi masixitaanka axkaamta kusoo aroortay caddaynteediiba u baab yahay cala alkhufayni la masaxo labada qof labada qof korkooda in la masaxaa wixii kusoo arooray caddayntiisiiba u baab yahay khufna waxaa la yidhaahdaa waxa lugta lagu asturo ee ah maqaarka amase ah markaa yacnii iskaalsada adag ah intaba marka khuf way noqdaano waay ama wixii lugaha lagu duubo oo ilaa iyo anqowga meesha la dhaqaa ee faradka la dhaafsiiyo oo ilaa anqowga asturo khufku marka waxaa weeyaan kaa weeyaan marka almasxu cala alkhufeynina wuxuu ka muraadayaa ama uu ula jeedaa ee axkaamtii ku saabsanayd masxigaas masxigu awalan yacnii xadiidkiisa ayuu keenayaa oo xadiid almugiira waana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sharcigu ou dadka rukhaska u siiyey khaasatan meelaha qabowga badan oo kale oy qofku dhibayso ama qofka shaqeeyo oo kale oo ay mar walba dhibayso inuu lugihii maanta dhan uu ka bixiyo khufkii ama saatirkii wixii ku asturnaa jawrabkii iskaalsadii uu ka saaro ay dhibayso ayaa sharcigu u fududeeyey ayaa sharcigu u fududeeyey wuxuuna markaa meeshii oo lugta dhaqilaa inuu korka un ka masaxo ayaa sharcigu u rugseeyey masaxaadaas marka daliilkeeda marka la fiiriyo yacnii masaxaadaas shuruudeeda marka la milicsado oo la fiiriyo ko waxaa weeyaan in isaga oo waa in qofku isagoo dahaaro kaamila qaba inuu geliyo qofkii dahaaro kaamila inuu ku geliyo dahaaro kaamilana waxaa loo jeedaa qofku in uu gurigiisa marka uu ka baxayo ama marka horeba inuu weyse qaato weyse qab dhammaystiran markau sameeyo kadib inuu ku gashto qofkii isagoon weyse qabkiisu aanu dhammaystirnayn haddii uu xirto iskaalsadii ama qofkii uu xirto ma masixi karo sida xadiidka muqiira aan ku arki doono laba waxaa weeyaan tawqiidkiisa waqtigiisa in la ilaaliyo tawqiidkiisuna waxaa weeyaan qofka musaafirkaana waxaa loo rugseeyey maali saddex maalmood iyo saddex habeen qofka muqiimkaana maalin iyo habeen baa loo rugseeyey sida xadiidka cali ku sugan iyo xadiidkii safwaan ibni casaal almuraadi radia allahu tacaala canhu waxaa kaloo culammada ay ku daraan shardi ah in uu qarin karo ilaa iyo meesha dhaqidda lagu waajib yaalay ilaa anqowgu yacni inuu asturi karo haddaanu anqowgii asturi karin lugaha hore un la gelin karo wixii dacas oo kale uu yahay maya saas bay leeyihiin nacam culamada qaarkoodna nas kuma soo aroorin bay dhahaan oo taa marka waxaa weeyaan waa waa shardi noqon maysay dhahaan calaa kullin qofku marka inahaas unbaa ugu muhiimsan uu leeyahay dadka qaarkoodna waxay shardi sii geliyaan shayga la masaxaayo ayay shardi u yeelaan mamsuuxa waxa la masaxaayo waxa ay leeyihiin waa inay ama maqaar ahaadaan ama inay ahaadaan wax adag oo haddii biyo lagu shubo aanay ka dhex bixaynin nacam taasna waxaa weeyaan waa shardi aan daliil ku soo aroorin sababta waxaa weeyaan waxaa ansaxday oo ka ansaxday ilaas ku dhowaad kow iyo toban saxaabi ama ka badanba waxaa ka ansaxdoon laguna khilaafin in jawrabka iskaalsada la masixi karo ibnulmundirna waa sheegay ibnulqayimna tahdiibu sunanka waa ku sheegay idan marka waxaan leenahay khufka jildigana waa la masixi karaa oo naskiibaaba taa tilmaamay oo ahlu sunnada iskuma khilaafsana khufkan kan kale jawrabka iskaalsooyinkana isaga waxaa lagu masaxayaa ficilka asxaabta oo wax ku khilaafa aanay jirin ayaa lagu masaxayaa soo ma garanin ayb marka masxigu waxyaabahabuu marka uu leeyahay can اlmugiiraةi bni shucbة radia allahu canhu qaal kuntu maca الnabiyi slى اllahu عalayh walihi waslama fii safar faahwaytu lianzica khufayhi faqaala dachuma fainii adkhaltuhma طaahiratayn famasaxa calayhima can almugiirati bni shucba waxaa laga wariyey almugiirati bni shucba qaala waxa uu yihi kuntu maca nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan la socday fii safarin safar baa nebiga kula socday fa ahweytu waan hoobtay marka meesha waxaa ku jirto dee nebigu intuu xaajo gutay ee uu weysaqaad galay ayaa marka markuu weysaystay ayaa wuxuu yihi fa ahweytu waan foorarsaday lianzica si aan uga bixiyo khufeyhi labadiisa khuf si aan uga siibo ayaan xoogaa foorarsaday faqaala waxa uu yidhi dachumaa iska daa labadan khuf humaada waxay u laabanaysaa khufeynku dachumaa ay daci lkhufayni labada khuf iskaga tag fainii adkhaltuhumaa waxbaa siibina fainii adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni iyagoo daahiran fainii adkhaltuhumaa waan geliyey daahiratayni labada lug oo yacni iyagoo daahiraan geliyey lugihiio daahir oo dahaaro kaamila qabo ayaan geliyey famasaxa calayhimaa dushoodu masaxay marka nabiga caleyh isalaatu wasalaam xadiidka waxaa werinaya almugiiratu bnu shucba almugiiratu bnu shucba athaqafiy ayaa la yihaha reer thaqiif buu ahaa daaif reer daa'if weeyaan athaqafiy thaqafi buu ahaa shahida alyamaama wa usiibat caynuhu yamaama ayuu xaadiray waqcadii waxaa weeyaan dadkii murtadiinta lala dagaalamayay musaylamat alkadaab halkaa ayuuna marka il ayaa markaa wax ka gaarien weliyal kuufa kuufa ayuu madax ka noqday waana isagoo madax ka abuuna dhintayba ayb laba jeer baa weliba kuufa uu madax ka noqday markii dambena isagoo amiir abuu kuufa amiirka abuu dhintay sanadku markuu kontonkii ahaa ama konton iyo koodii buu dhintay sanadku markuu konton ama konton iyo kow ahaa buu dhintay nin aad iyo aad u caqli badan oo u siyaaso badanna waa ahaa oo siyaasada sharciga aada u yaqaano oo dadka maamulkooda aad iyo aada ugu fiican buu ahaa mugiirata bnu shucba radi allahu canhu wuxuu yidhi marka qaala kuntu maca nabiyi sala allahu alayh waali wasalam nabiga ayaan la jiray fii safarin safar safarkaasuna ghaswatu tabuuk buu ahaa sida ay riwaayaadka qaar ay tilmaameenba fa ahweytu marka waxaa ku jirta marka nebiga de xaajo ayuu u leexday waa xaajo gutay markaasaan biyihiibu marka oyuu waa weyse qaatay oo biyihiiba ugu shushubayey markuu soo gaaray marka in lugihii la dhaqo ayuu qufki inuu ka siiba damcay markaabuu wuxuu leeyahay fa ahweytu waan foorarsaday oo waa dugay lianzica si aan ugaga siibo khufeyhi labadiisa khuf si aan uga siibo nabiga caleyhi isalaatu wasalaam faqaala waxa uu yihi dachumaa iska daa oo ka tag labadan qof fa inii adkhaltuhumaa daahiratayni labadeyda lugoo daahira baan geliyey marka halkaas waxaa laga qaatay fa inii adkhaltuhumaa daahiratayni waxaa laga qaatay nasna xadiidka ay ugu tahay in labada qof marka lama waxaad masixi kartaa marka aad lugahaagoo daahira gashatay markaagii hore yaad masixi kartaa labadaadi lugoodoon daahir ahayn haddii aadan gashanin ma masixi kartid ayb bilmithaal marka guribaa waa musqushi baad gashay waa xaajo gudatay waa waa weyse qaadatay labadaadii lugood baad dhaqday markaa dabadeedaad gashatay qofkii duhurkii markii la gaaraa weysadii kaa jabtay adoo qofkii weli wato markay weysadii kaa jabtay ayaad marka intaad weyse qaadatay ayaa marka labadii lugood meeshii aad ka dhaqi lahayd oo qofka iska siibi lahayd ma siibay sida korka unbaad ka masaxaysaa nacam maxaa yeele dahaaraa ku gashatay haddii aadan dahaara ku gelinin culammada waxay ku mithaaliyaan oy ku daraan suuro ay dhici karta dad badan inay sameeyaan oo ah qofku intuu weyse qaato lugta midig buu dhaqay qofkii buu gashtay marka tii bidix buu haddana dhaqay kii qofkii bidix buu geliyey maxaa la dhihi karaa marka waxaa la dhihi karaa lugtaada midig marka aada qofka gelinaysay dahaaradaadu kaamil ma ahayn lugta bidix baa ila dhinayde dahaaradaas ma dhammaystirnayn maya marka ma masixi kartid nacam culamada qaarkoodna waxay leeyihiin ka laazimi maysa laakiin sidaasaa badan xadiidka daahirkiisa marka la fiiriyo dahaaro kaamila buu sheegaya dahaarada kaamilkaana waxaa weeyaan marka aad labadaadii lugood weysadaadii markay dhammaato inaad wada gelisid qofkii markaa kadib inaad gelisid ayb fadachumaa iskaga tag fa inii adkhaltuhumaa aahiratayni famasaxa calayhimaa dushoodo masaxa marka xadiidkan marka isagana waxaa laga qaadanaya famasaxa calayhimaa marka qofka xaggee laga masaxayaa koraa laga masaxayaa nacam culamada qaarkood waxay leeyihin hoos iyo korba waa laga masaxayaa qaar waxay leeyihiin shaaficiyaduna saasay dhahaan hoos iyo korba in laga mariyo hoos waa sunay leeyiin lagasii masaxo laakiin xadiidka kusoo arooray waa laga saxiixsan yahay nacam kor keliya in laga masaxa soo aroortay xadiidkii sunanka ee caliy bn abi aalibna wuxuu ahaa low kana diinu bira'yi lakana lakana masxu asfali lkufi wlaa min masxi alaahu min masxi aclaahu oo kama qaal waxa uu yidhi hadduu diinku ra'yi ahaan lahaa qofka hoos in laga masaxaa waxay kaga habboonaan lahayd in kor laga masaxo xadiidkaana marka waa loo qabsanayaa iyo kan famasaxa calayhimaa dushooda masaxay calaaduna waxay daahir ku tahay xaqiiqana ay ku tahay korka famasaxa calayhimaa waa masaxay ayb wacan xudayfata bni lyamaan ayb wacan almugiirati bni shucbata radia allahu canhu qaal kuntu maca nabiyi sala allahu alayh ali wasalama nabiga ayaan la jiray fii safarin safar faahweytu waan waan foorarsaday lianzica si aan uga bixiyo khufayhi labadiisa qof faqaala waxa uu yidhi dachumaa fainii adkhaltuhumaa aahiratayni famasxa calayhimaa dushooda ayuu masaxay xadiidka marka waxaa ku sugan qofka kor in laga masara fi safari iyo fi safar xadiidkan hadda muiira safaru kusoo arooray fiiri qofku markuu musaafir yahay inuu qofkiisa masaxan karo ayaa xadiidkan laga qaadanayaa midka soo socda ee xudayfana waxaa laga qaadanayaa in qofka isagoo negi ah oo gurigiisii joogana inuu masaxan karo fi safari walxadari labadaba in la masaxan karo waxay culamada ka hadlaan marka yaa fadli badan in la masaxdo iyo inaan la masaxanin ee lugaha la dhaqo saddex madhab baa ku jirta madhabna wuxuu leeyahay in lugaha la dhaqaa fiican oo fadli badan madhabna waxa uu leeyahay in la masaxo ayaa wanaagsan oo fadli badan mid kastaana macno gaara ayuu fiiriyey labadaas madhab oo qolada in la dhaqaa fadli badan dhehaysa waxay yidhaahdeen asalku dhaqid buu ahaa casiimadu marka in casiimada lala yimaadaa ka fiican ruqsada in la qaato oo waa ruqso ahaa bay leeyihiin kani almasxu cala alkhufeyn awalba ruqso ahaa qolada iyagu dhahaysa marka in la masaxaa fadli badanna waxay milicsanayaan mas'alo kale oo waxaa weeyaan qof inaan la masixi karin wuxuu calaamad iyo shicaar u noqday ahlu bidaca khawaarijta iyo shiicadu u noqday shicaar lagu garto iyagu qof inaan la masixi karin ay qabaan sababtuna waxay yidhaahdeen aayaddu waxay sheegtay dhaqitaan wax masax leeraa ma jiray dheheen labadana waxay ka simanyahin de shiica awalba de diinimaba hayninba oo iyagu cabdullaahi bnu saba aaba aas-aasay oo yahuudi ah nacam oo iyagu zandaqo iyo nifaaq iyo kadibaaba lagu aas-aasay khawaarij baa kuusoo hartay khawaarij iyagu waxaa weeyaan tashadudaa lagu yaqaanaa tashadud zaa'id oo fii hayri maxallihi baa lagu yaqaanaa oon booskiisa ahayn iyo inay quraan sunnada ka tagaan oo ay aayadaha qur-aanka bis qaataan oo aayadaad qur-aan keliya unbay qaadanayaan sunnadii waa ka tegayaan dee aayadna ma qaadanin marka ninkii sunnada ka tago ilaa aawa wamaa aataakum arasuulu yuu ka tegey wuxuu ka tegey man yudici rasuula faqad adaaca allah buu ka tegey meeqa aayad buu ka tegay isaga laftirkiisa qoladaa marka ay waxay leeyiin maadaama shicaar ahlu bidac uu u noqday arrintaas yaa si tarkiiman lahum si iyaga loo sandulleeyo dadkana shicaarka sunnada loo tuso in la masaxdaa fadli badan bay dheheen nacam shaaficiyadana weji noocaas oo kale aad bay wax ugu cileeyaan qaabkaas nacam oo yacni in wixii ahlu bidac shicaar u noqday in la khilaafo in la khilaafo oo yacni man tashabaha biqowmin fa huwa minhum tashabuha gaalada laga fogaanayo xataa shaaficiyada waxay kusoo dareen tashabuha ahlu bidca ahlu bidaca lagalaga yacni mushaabahadooda laga dheeraanayo way kusoo dareen laakiin waxaa shardiga ogow marka laga fogaa waxyaabaha looga fogaanaya inay noqdaan waxyaabo yacni sharcigii ay iyagu intay ku khilaafeen shicaarna iyaga u noqday yaa lagu khilaafaa ogow laakiin wax sharcigii ku sugan oo kale sunno ah ma lagu khilaafa hadday iyagu sameeyaan may ma lagu khilaafa gaal hadduu samaynayo wax diinteenna ay leedahay waa waa in la sameeyaa waa wanaagsan yihin ajiraa lagu hela waa samaynaynaa annaga nacam oo loo dayn maayo yacni shaksigaas ha sameeyo laakiin waxa waxaa weeyaan waxaa la diidayo qofkaani in uu markaa wixii shicaar iyaga u ah wixii shicaar calaamad muuqata iyaga u noqday waa laga dheeraanaya bacdi naas ayaga marka waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta gaalada laftirkooda tashabuha gaalada in laga fogaado isagana nas baaba kusoo arooray sida looga fogaanayana waxay tahay wixii iyaga yacni sharcigeenna uu meel ka abbaaray oo iyagu ay yacni sharcigoodana diin ku ahaan jiray keenaan raacaynaa kooda waa ka fogaaneynaa wixii iyagu markaa sharcigooda ay bedeleen oo aan koodii horeba waafaqsanayn keenina aan waafaqsanayn sida shirkiyaadka ay la imaanayaan waa ku khilaafaynaa maxaa soo haray marka wax aan aan la ogeyn sharcigooda inuu ka mid ahaa oo iyaga sharci uu ahaa annagiina diinteenni aynan naga xarimin seen yeelaynaa kaasoo kale kaasoo kale in laga fogaadaa fiican waa laga fogaanaya naam oo culammadu waa yeeli jireen oo licumuumihi xadiidka man tashabaha biqowmin fahuwa minhum bay u deliishanayaan inahaa saasoo kale ibnu taymiya iqtidaau siraadi lmustaqiim mukhaalafati asxaabi aljaxiim sidaasoo kale ayuu u qaybiyaa waxyaaba waa dhici karta xataa cibaadaad ah oo ayagu ay samay jireen annagana naloo jideeye laakiin badanaa shaaricu sifaduu ku khilaafaa sifada iyo habka loo samaynayo sowmu yowmi cashuuraa oo kale waa la jideeyey ayaguna waa samayn jireen markii nabiga loo sheegay wuxuu yihi la in cishtu ilaa qaabilin la asuumanna taasica sagaalkan ku darayaa buu yidhi sagaal iyo toban marka sifadii waa kala duwanaanaysaa markaas waxyaaba badanoo saasoo kale nabiga oo yeelay way jiraan sala allahu alay ali wasalam masaladan marka masale aada muhim u ah waay yacni gaalada in la khilaafo lagu khilaafo hadyiga muuqdo in lagu khilaafo ahlu bidacana wixii shicaar u noqdo in laga taga isagana nacam lagu khilaafo laakiin shay kastaa qadar iyo aqoon buu u baahan yahay marka qadarkiisana in la ogaado cilmigiisana in la ogaado nacam oo shaygii sharciga ku jideeyey inaad uga tagto hebeloo samaynayaan aniga arkay waxaas iyadu ma noqonayso yacni masaa-ishaan laga hadlaya nacam ayb marka labada wejkaas bay qoladaana qabsadeen wej saddexaadna qole madhab saddexaadna waa jiraa sheikhulislaam ibnu taymiyana waa sheegaa isagawna rajaxaa kaasi waxa uu yahay haddii lugtu ay qaawan tahayna in la dhaqaa fadli badan haddii lugtu saatir oo ku jira huf oo ku jira shuruudihiisii oofsadayna in la masaxdaa fadli badan maxaa yele nabiga calayhi salaatu salaam lamaha iyo saxaabada wuxuu leeyahay iyagoo inta qof ugu jiro inay iska siibeen si ay u dhaqdaan lugaha iyagoo lugahoodu qaawan yihiinna si ay u masaxdaan iskaalse ii keena ama qof ii keena aan gashteen aan markaa ugu jirinna lamaha ayuu yidhi walidaalika marka hadba sida ay lugtu tahay ayaa la fiirinaya saasuu dhahaa ayb dachumaa fainii adkhaltuhumaa daahiratayni famasaxa calayhimaa marka waa masaxay nabiga caleyhi salaatu wasalaam وعn xudayfةa بn اليمان رadي الlه عnه qاal kunt mع النaبiي slى الlه عlيه وآlه وsلم fabاl وتوضأ وmsx عlى خfyه وعn xudayfةa بn اليمان waxaa laga wariyey radي الlه عnهma xudayfa waa soo marnay xudayfةa بn اليمان tarjamadiisa abu cabdالlaahi madaa-in meeshii la dhihi jiro ku dhintay sanadku markuu ahaa soddon iyo lixdii qaala waxa uu yidhi xudayfa kuntu maca anabiyi sala allahu calayh waalihi wasalama nabigii ayaan nabigaan la jiray oon la socday fa baala nabiga waa kaadiyey sala allahu calayhi waaalihi wasalama watawada-a waa weyse qaatay wa masaxa calaa khufayhi labadiisii khuf buuna masaxday ayb xadiidkan marka wuxuu u keenay inuu yidhaahdo kii hore safaruu ku saabsanaa kanina safar kuma saabsana marka safarna waa lagu masixi karaa xadarna waa lagu masixi karaa labadaas inuu marka halkan uu ula yimaado nacam waxaan kaloo ishaaraynaa almasxu cala lkhufeyn marka laleeyahay ahlu bidaci ay leeyihiin suuratu lmaa-ida waxay tilmaantay in la dhaqo qasli bay sheegtay waxaan kale marka masxiga masxi waxa la yidhaha ma jiro waxaa loogu jawaabay waxa ay tahay saxaabadii maa-ide kadib soo islaamtay ayaa nebiga waxay ka warinayaan almasxu cala alkhufeyn haddii marka almasxu cala alkhufeyn la nasakhay dee saxaabadaa ma aanay wariyeen walidaalika jariir bni cabdillahi albajeli bay salafka aada u jeclaayeen xadiidkiisa xadiid almuqiira ugu mashhuursan waxaana ugu asaxsan uguna xoog badan midka jariir bni cabdillaahi sababtana wax kale maana jariir bni cabdillahi albajeli markii isagoo masaxanayaa la arkay uu kaadiyey waa weysaystay qofkiiba masaxday markaasaa lala yaabo marka wuxuu yidhi nebigaasaan ka arkay markaasu markaasaa waxaa la yidhi suurat lmaa-ida ka waran aayaddeeda markaasuu yidhi wahal aslamtu ilaa bacda nuzuuli suurati lmaa-ida suurat lmaa-ida dabadeed un baan aniga soo islaamay yidhi marka aad bay u jeclaayeen xadiidka oo ay daliilka ugaga dhigan jireen marka xadiidkan xudayfe weliba wuxuu ku saabsanaa marka kuntu maca anabiy sala allahu caleyh wali wasalam nebigan la jiray buu yidhi fabaala waa kaadiyey nebiga weliba waxay ahayd mar uu nebiga la socday madiinay joogeen xadiidkan riwaayaadkiisa qaar sida ay leeyihiin madiinay joogeen soo wuxuu yimid meel qolo qashin qub u ahayd markaasuu ku kaadiyey nebiga istaag buu weliba ka kaadiyey marka halkaas maraa nebiga laga hayaa inuu istaag ka kaadiyey meeshana meel aan munaasab fadhi u ahayn inay ahayd baa dhici kartay saasay culimmadu yidhaahdaan markaa nebigu waan ka fogaaday buu yidhi markaasuu yidhi iisoo dhawaawo wejigaaga xagga kale u jeediy wejigii xagga kale u jeediyey nebiga marka waa isku aadiyey dabadeed markii uu xaajo gutay ayuu marka weyse qaatay muslim wuxuu ku daray famasaxa khufeyhi marka riwaayada famasaxa khufeyhi muslim baa marka ku daray sidaa u ogo famasaxa khufeyhi buu ku daray cabdulxaq alishbili aljamcu bayna saxiixeyn wuxuu ku leeyahay walam yadkur ilbukhaariyu fii riwaayatihi hadihi ziyaada bukhaari famasaxa khufeyhi ma sheegin oo kuma lama aanu imaanin waayahay riwaayada bayhaqi waxay leedahay ataa subaadata qowmin bilmadiinati bay ku daray bilmadiinati marka waa maxalu shaahidkaba wax laga rabo oo inaan nebiga inuuna safar ahayn baa laga qaadanayaa nacam laakiin abuu cumar yuusuf ibnu cabdilbar ayaa waxa uu yidhi bilmadiinati ciisa bnu yuunus keliya unbaa ziyaadadaa la yimid waana hiqo faadil ah nacam laakiin waa lagu khilaafay oo marka waxaa weeyaan waa lagu khilaafay oo riwaayadiisa acmash baa laga wada warinaa ruwaadda acmash oo dhan ma aanay sheegin bilmadiinati ciisa bnu yunus keliya unbaa sheegay ibnulmulaqin laakiin waxa uu yidhi waa la mutaabaceeyey moxamed ibnu dalxata bni musarif iyo abulaxwas iyo raggaas oo dhan baa mutaabaceeyeen marka sidaa darteed ziyaadadan bilmadiinati shaad noqon mayso nacam maxalushaahidka sheekhuna marka xadiidku waxaad moodaa inuu sidaa u jeeda isaga laftirkiisa oo tii horena muqiire xadiidkiisuna safar oo ahaa tanna xadar buu ahaa labada xadiid sidaa ayuu ugu kala ayuu u kala keensaday ayib marka xadiidka wuxuu daliilu yahay almasxu can marka kaadi iyo qofku markuu soo kaadshoo kale inuu marka weysadiisaa ay uga jabto inuu marka intuu weyse qaato qofkun oo masaxdo waxaa imaan kara marka waxyaabaha kale maxaa ka mid ah oo wax allaale wixii weyse jebiyo kolkay weysada kaa jabto kadib inaad weyse qaadato khufkaaga iska masaxato kaadi ha ahaato saxra ha ahaato hurdo aada hurdo ha ahaato in allaale inta khufka uu kugu jiro laakiinse janaabo qofka hadday ku dhacdo waa inuu bixiyaa mayrtaa marka xadiidka safwan ibni casaan ilmuraadi saas ayuu tilmaamayay waxaa jira marka tawqiidka ma sheegin musanifka sababtoo tawqiidku ma aan riwaayo marka muttafaqun calayhi oo waqtiga masxiga sheegaysaa ma jirto imaa riwaaya muslim keliya oo wariyo iyo imaa ama waxaa weeyaan riwaayo sunanka lagu wariyo tawqiidku marka xadiidka cali baa sheegaya iyo xadiidka safwaan ibni casaal musaafirkuna saddex maalmood iyo saddex habeen muqiimkuna yowmun wa leyla intay ka bilaabmeen marka muddada muddada masxiga waxay bilaabmaysaa axkaamtan waxaa lagu xiray sida aan ogsoonahay masxi marka ugu horeeyo oo masaxdaa muddadu ka bilaabmay marka markay weysada ka jabta ma aha soo ma garanin matalan saake buu gurigiisii ka baxay khufkiisii baa ugu jiro afar saacoo kale markay ahayd weysadii baa ka jabtay ayb markay weysadii ka jabtay xilliga duhurka lix saacoo kale markay ahayd ayuu weyse qaatay waa masaxday markaasaad uga bilaabeen muddada marka ee u masaxday lixdeeda saacee kale maalinta dambe waa haystaa qofka hadduu muqiim yahay musaafir haddii uu yahayna saddex maalmood iyo saddex habeen u xisaabi shaaficiyadu laakiin waxay leeyihin afar saaca looga bilaabaya markii weysadu ay jabtay laakiin axkaamtan axkaamulmasxi cala alkhufeyn baa la yidhaha masxigaa calaamad u ah marka ayb hadduu siibo qof qofka marka qofka ka warana haddii uu siibo maxaa ku waajibaayo bacduhum waxay leeyihin weyso weyse ma waajibayso oo ma xoog badna qowlkaas sababtuna waxaa weeyaan weyso waxay u waajibaysaa wax weyse buriyaa ma imaanin meeshaan nawaaqid ulwuduu ka mid maaha qof la siibo lugaha in la dhaqay qaarkood leeyihin lugaha in la dhaqo ayay qaar dhahayaan oo lugihii isagana in la dhaqdo waxaa weeyaan qaar baa qabo waxay leeyihin maadaama khufkii laga siibay lugta maadaama khufkii lugta laga siibay waxay leeyihin marka waa in bedelkii asalka ah lala imaado sidaa xooga badanna waxaa weeyaan labada midna lagama rabo qofka oo waxaa weeyaan labada sida asaxaana waxaa wey labada midna lagama rabo oo weysadii kama jebin waa iskaga tukan karaan laakiin mar dambe masaxada uga dhamaatay haddii kale tawqiidkii baa dhumaya oo meesha ku baaba-ayo ayib masxigu marka inahaas uu leeyahay marka iyo ama tawqiidku bacd alculamaa lidaruura waxay leeyihiin waa laga badin karaa saddexda xataa haddii daruure iyo wax ay yimaadaan iy sheikhulislaam ibnu taymiyana baxdi noocaas oo kale waa leeyahay ayb wacan xudayfata bni limaan radia allahu canhuma qaal kuntu maca anabiyi sala allahu aleyh ali wasalam nabigaan la jiray fabaala waa kaadiyey watawada-a waa weyse qaatay wamasaxa calaa khufeyhi labadiisii khufba u masaxday korkooda baabu lmadyi wagayrihi madidii iyo keyrkeedii buu u baab yahay xukunkaas cadayntiisa baabulmad baabun fi lmadyi ay fii bayaani xukmi lmadyi madida xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay iyo wagayrihi iyo madida keyrkeed ee waxyaabaha marka qofka horadiisa kasoo baxo dakarkiisa kasoo baxo waxyaabaha marka waxaa weeya waa mani binuun madi oo tan hadda u baabaysanayaa iyo wadi manidu waxaa weeyaan tadafuq bay kusoo baxdaa boodbooditaan iyo ladana waa leedahay madyiguna isaga waxaa weeyaan qofku marka shahwadiisu kacdo oo kale ayaa marka uu qoyaan ka dareemaa uu qoyaan dareemaa dhinaca kale tan saddexaad waxaa weeyaan wadiyigu isagu marka waxaa weeyaan wax aan shahwana ku imaanin tadafuqna lahayn ee qofka markaa qoyaan un hoostiisa ka imaanayo weeyaan wadyigu iyo marka madyigu waa isku xugun labada waa isku xugun manidana waa ka duwanto iyadoo qubaysay waajibsataa labadan qubays ma waajibsadaan laakiin waa najaas waysana waajibiyaan sidaasu marka axkaamahaas ayuu ka hadli doonaa almadyu waa maftuuxu lmiim miimka waa la kordhigayaa wa iskaani daal daalkana waa la reebayaa bbaabun fi lmadyi ayaa la leeyahay ya-dana waa la fudaydinayaa sida mashhuurka ah waqiila waxaa kaloo la yidhi daalka in la hoos dhigo ee ya-dana la shido waa luqo kale almadiyu ayaa la dhahayaa almadiyu taana waa banaanta insaan la yidhaha can caliy bn abi aalibin radia allahu canhu qaal kuntu rajula madaa-a faاstaxyaytu an as'la rasuula اllahi salى اllahu عalayhi walihi waslama limakani ibnatihi minii faamartu lmiqdaada bna اlأswad fasa'alahu faqaala yagsilu dakarahu wayatawada wa can caliy bni abi aalibin radia allahu canhu waxaa laga wariyey caliy bni abi aalib qaala waxa uu yii waxa uu yidhi kuntu waxaan ahaa rajulan nin madaa-an madi badan nin madi badan baan ahaa faاstaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala rasuula allahi rasuulka inaan su-aala sala allahu alayh wali wasalam maxaan uga xishooday limakaani ibnatihi gabadhiisa booska ay joogto minii aniga iga joogto oo xaaskaygii inay tahay gabadhiisii inay xaaskaygii tahay darteed fa amartu lmiqdaada miqdaad baan amray ibna alaswad ahaa miqdaad ibna alaswad baan amray fasa'alahu waa su-aalay faqaala yaqsilu dakarahu waxau yidhi dakarkiisau dhaqayaa wayatawada-u waana weysaysanayaa dakarkiisiibuu dhaqayaa waana weysaysanayaa walilbuaariyi walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaatay iqsil dakaraka dakarkaaga dhaq watawada weyse qaado walimuslimin muslimna tawada weyse qaada wandax farjaka farjigaaga firfirdhi oo biyo ku firdhi ayb sidaa buu yidhi cali bn abi aalib baa xadiidka nabiga ka warinayo waa cali bn abi aalib waa amiiru lmuminiin abulxasan cali bn abi aalib alhaashimi radia allahu canhu waa min alkhulafaa'i araashidiin ayuu ka mid ahaa ninka afaraad buu ahaa xagga fadliga xagga khilaafadana sidaabuu ahaa casharada casharada tobanka jannada loogu bishaareeyay iyagoo nool buu ka mid ahaa fadaa-il aad iyo aada u fara badan buu leeyahay bal kutub gaaraa laga alifay fadaa-ishiisa cilmi aad iyo aada u fara badanna waa lahaa laba qolana waa ku xadgudbeen oo khawaarijta iyo shiicada shiicaduna hadda waxaa weeyaan aad bay quluwi ugu sameeyeen khawaarijtuna waa gaalaysiiyeen oo islaamnimadii bayay ka saareen oo yacni waxaa weeyaan waana la dagaaleen oo way bannaysteen dagaalkiisa dadka ahlu sunnadana way dhexdhexaysteen sha'niga cali radia allahu canhu mana caabudinoo ilaah kama dhiganinoo quluwi ma aanay ku samaynin mana goyninoo ma nicinoo sida yacni khawaarijta iyo nawaasibta iyo kale waxaa weeyaan amiirnimadiisii iyo yacni fadligiisii iyo saabiqada islaamka uu ku lahaa waa u qirsan yihiin waana sidaasaana marka xaqu iyo sawaabku uu yahay mar walbana shaydaanku dadku wuxuu ku lumiyaa dariiq huluwi iyo dariiqu tafriid qofka yani gaboodfal iyo ka badbadis qofka inuu u dhexeeyaa la rabaa marka intaa naam cali marka ninkaasu sanadku sanadku markuu afartan ahaaba u dhintay cabdiraxmaan ibnu muljam nin layidhaha ayaa dilay oo khawaarijta ka mid ahaa aad bayna u ammaaneen ninkaas khawaarijta nacam oo dilka cali uu dilay mid alle loogu dhowaaday ka dhigeen oo ammaan iyo gabayayba ka tiriyeen ayb cali marka waa kaa isaga marka nacam sanadkii afartanaad baa marka la dilay radia allahu canhu wa ardaahu xaggee marka cali ku duugan yahay kuufa inuu ku duugan yahay mashhuur ah meeshaan hadda shiicadu ay ku daalaan oo najaf la yiraahdo ay leeyihiin u xajiyaan oo yacni cali baa imaam caliyaa ku jira ay leeyihiin saxiix ma aha ibnu kathiir raximahullah wuxuu tilmaamayaa meeshaas najaf oo shiicadu ay sidaa hadda u buunbuuniso waxa ku duugan waa muqiiratu bnu shucb buu leeyahay hadday ogaan lahaayeen shiicadu axadka meeshaa ku duugan muqiire inuu yahay waa dudumi lahaayeen buu yihi nacam waa necab yihiin muqiire ma ogtahay marka waa da qoom aan waxba ga ogeyn laha marka ayb qaala waxau yihi kuntu rajulan madaan baan ahaa nin madi badan waa facaal marka waa mubaalaqa wa nin madi badan baan ahaa fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala rasuula allahi sala ll ly slam rasuulka inaan weydiiyo fastaxiitu iyo fastaxyaytu fastaxyaytu yaa mashhuur a marka taasuu ku yimid hadda xadiidka fastaxyaytu waxaan ka xishooday an as'ala rasuula allahi rasuulka inaan weydiiyo sala allahu alayh wali wasalam limakaan ibnatihi minii gabadhiisa meesha iga joogta darteed halkaa marka waxaa laga qaadanaya in laga xishoodo qofka aqaaribta xaaskiisa dadka qaraabada la xaaskiisa inuu ka xishoodo nacam aanu kula dhiiranin waxyaabaha xataa yacni aan u wanaagsan mucaamaladooda iyo cishradooda khaaska inuun inaan uga sheekaynin nacam ayib kalena hadlin oo kala xishoodo ayib marka halkan waxaa imaanaysa marka cilmigeeda inaan laga xishoonin sooma ahayn oo weliba lagu ammaanay ansaarta haweenkooda oo layihi nicma nisaau nisaau lansaar lam yamnachuna alxayaau an yatafaqahna fii diinihina xishoodka kama mancinin inay diintooda fahmaana la yidhi cali marka waa xishooday see marka ay noqonaysaa mujaahidna waa ka yidhi almustaxyi itnaani laa yatacalamaan almustaxyi walmustakbir mustakbir nin isweynaysiinaya iyo nin xishoonaya waxma bartaan cali hadda halkan marka xishoodka la sheegayo waxaa weeyaan xishood inaad fahamto mas'alada aada rabto kaa tegsiiyo oo jahli kuu keena waa midka la diidayo naam cali halkaan hadda waana labadiiba waa jamciye waa xishooday mas'aladiina waa helay naam kaasoo kale isaga waa ammaan waay nacam waa xishooday mas'aladiina waa helo nin kale u diray nacam saasaa marka nin kale ayaa usoo weydiiyey marka tanoo kale marka ma la dhihi karo cali wuxuu ka xishooday cilmigii markaasu ka tegey lama dhihi karo cilmi kagama baaqanin meeshaan faamartu lmiqdaada bna alswad miqdaad ibnu lswad baan faray buu yihi miqdaad ibnu lswad alaswad waxaa loogu magacaabay de ninkan waa tabani tabani baa loogu magacaabay wuu la joogi jiray laakiin magaciisa saxda almiqdaad bnu camr weeyaan alkindi almiqdaad bnu camr alkindiy ayaa lii alkindiy jurf ayuu ku dhintay sanadku markuu soddon iyo saddex ahaa faamartu lmiqdaada miqdaada min alaswad baan faray buu yihi fasa'alahu wuxuu ii su'aalay nebigu ii su-aalay oo su-aasha ii weydiiyey faqaala waxa uu yidhi yaqsilu dakarahu dakarkiisiibuu dhaqayaa wayatawada'u waana weyse qaadanayaa saxiixeynka saasaa ku sugan riwaayadan bukhaari keligii waxaa ku sugan faamartu rajulan waa ibhaamiyey rajulku marka waa miqdaad baa lagu fasira riwaayada imaam axmed iyo nasaa-i ibnu xibbaanna waxay leedahay faamartu camaara bna yaasir camaar baan amray saxiixu ibnu khuseymena waxaa ku sugan ana caliyan sa'ala cali inuu su-aalayba see loo jamcina marka waxaas waa axaadiida culamadu waa jamciyeen waxay ku jamciyeen ana caliyan sa'ala horta waxaa loo jeedaa de ay amara su-aala waay su-aashiiba u amray waay nacam oo qofku waa loo tiirin karaa haddaad adiga qof amarto maalan ninka amiirka oo kale marka aad adiga amar qof markaad amar siiso tira warkacoo hebel waxaas ku sameey xukunkaa ku fuli waxaa la dhihi waxaa la dhahayaa marka xukunkaas yaa fuliyey adaa fuliyey baa waa lagu nisbay karaa xukunka adiga maadaama aada amartay ood amarkii lahayd ma ogtaha tan kale labaad waxaa weyaan marka cali isagu tiisa saasaa lagu xambaaray sa-ala macnaha waxaa weeyaan toos uma weydiinine yacni wuxuu amray qof kale inuu usoo su-aalo su-aasha asalkeeda marka saa lahay midan marka camaar ibnu yaasirna waxaa lagu xambaarayaa labadaba inuu cali u bandhigayo uu yihi camaarna iisoo su-aal inuu yihi miqdaadna iisoo su-aal inuu yihi labadaba waa suurtooda riwaayada fa amartu rajulan dhahaysana de rajulku waa miqdaad iyo ma ama camaar waay labadaaba nacam inay sidaa marka u faray faamartu lmiqdaada bn alaswad baan faray fasalahu waa soo su-aalay faqaala nebigu waxau yihi yaqsilu dakarahu dakarkiisa u dhaqayaa marka waxaa laga qaadanayaa madidu inay najaas tahay yaa laga qaadanaya halkan wayatawada-u waana weyse qaadanayaayo inay weyse jebisana waa laga qaadanaya laba xugun baa labada jumlo laga kala qaadanaya yaqsilu dakarahu dakarkiisa u dhaqayaa bimacnaa waxaa weeyaan waa najaase meesha marka ha iska dhaqo ha zuuliyo wayatawada-u waana weyse qaadanayaa oo weysadii bay jebinaysaa marka madidu waxay ka mid tahay waxyaabaha weysada jebiye ayay ka mid tahay walimuslimin tawada weyse qaado wandix farjaka wandix farjaka bikasri daad weeyaan jawhari saasuu leeyahay qofkii fatxiye kordhigana waa gafey buu dhahayaa aliclaam bifawaaid cumdat alaxkaam saasa ibnulmulaqin uu kuleeyahay wandix farjaka farjigaagana firdhiyo biyo ku firdhi halkan marka tawada weyse qaado wandix farjaka weysada iyaa horeeya marka iyo iyo iyo dhaqidda farjiga la dhaqaayo xadiidkan bacd alculamaa baa waxay usoo daliishadeen marka inay istijada weysada ka dabamari karto ay bannaan tahay haddaanu qofka taabanin yacni cawradiisa haddaanu taabanaynin saasay dheheen laakiinse dawaawgu mudlaquljamci unbay faa-iideysaa maahna tartiib ma faa-iideyso luqada xataa nacam marka waxaa weeyaan wax daliila uguma sugna uma layskulama cadfin fa'na layskulama cadfin waaw baa layskula cadfay waawdu marka kala horeyn ma faa-iideyneysa iyadu nacam taasaad uga baxsanaysaa marka tawada wandix farjaka farjigaagana biyo ku firfirdhi wandix marka hadda waxaa laga wadaa iyadana ay iqsil weeyaan macnaheeda riwaayadii horaa lagu fasirayaa oo lagu macnaynayaa imaam axmed isaga wuxuu riwaayat nadxi waxaa weyaan macnaheedu waxaa weyaan waa waa qasli dhaqitaan baa loo jeedaa maxaa yeele luqada carabta rushaynta iyo nadxiga iyo qusliga waa bimacnan waa laysku waa laysaga soo kal waa layska soo caariye qaataa nacam halkan marka waxay macnaheedu ay tahay wandix bimacnaa waxaa weyan iqsil dhaq baa laga wadaa maxaa yeeley riwaayada dhammaan ay wariyeen ee maaligna uu la wariyey waxay tilmaamaysaa min riwaayat ibni wahab yaqsilu dakarahu nacam tanna marka iyadu rag badan baa iyadana wariyeen marka wandix farjaka iqsil isdiidi maayan waa isku macno biyihii isaga firfirdhi kaliimahna dhaq baa loo jeedaa nacam qofkii marka meesha wuu dhaqaya imaam axmed isaga wuxuu ku daray xataa xaniyaha qofka markaa inuu dhaqo oo riwaaya abu daawuud baa tilmaantay oo waxa uu leeyahay oo waqsil dakaraka wa unhayeyka saas oo kale riwaayadaa marka inqiaaca lagu cileeyey beyna curwa iyo cali dhexdooda inqiaaca ku jira sababta waa curwa cali kama maqlin baa layidhi laakiinse abu cawaanat alisfirayini baa saxiixiisa kusoo saaray can hishaam ibni xasaan can moxamed ibni siriin can cabiidat asalamaniy can caliyin radia allahu canhu isnaadkaasna xaafid ibnu xajar waxa uu yihi laa macana fiihi wax durida kuma sugna xadiidka isnaadkaas ibnulqayimna tahdiibulkamaalka waa soo qaatay marka in xaniyihiina lagu daraayo yani wanaagsan tahay sidaa oo qofka inuu dakerkii xaniyihi labadaba u iska dhaqa marka ayb wacan cabaad bni tamiimi can cabdillahi bni zayd bni caasimin almaaziniyi radia allahu canhu qaal shukiya ila nabiyi sala allahu alayh waalihi wasalam arajulu yukhayalu ilayhi anahu yajidu shaya fi الsalaati faqaal laa yansarifu xataa yasmaca sawta aw yajida riixaa wacan cabaad bni tamiim waxaa laga wariyey cabaad bni tamiim can cabdillahi bni zayd bni caasimin almaaziniy cabdullahi bni zayd bni caasim waa saaxib lwuduu'e qaala waxa uu yidhi shukiya ila nabiyi sala allahu calayhi waalihi wasalama shukiya waa looga waa waa waa loo cabtay shukiya qaala waxa uu yihi shukiya ila nabiyi sal ly slam alrajulu shukiya yani waa laga cabta waa waa la cabtay alrajulu baa laga cabtay ninka shanigiisa ila nabiyi nabigaa loo cabtay sala allahu calayh waalihi wasalama ninkaas oo yukhayalu ilayhi qofkaas oo yukhayalu ilayhi loo khiyaal gelinayo loo malagelinaayo annahu isagu yajidu shay-a shay inuu helaayo wax inuu dareemayo fi salaati salaada dhexdeeda fa qaala waxa uu yidhi nebigu laa yansarifu ka bixi maayo yacni yaanu ka bixin xataa intii yasmaca sawtan cod ou ka maqlo ow amase yajida oo helo riixan ur ou dareemo halkan xadiidkan marka cabaad ibnu tamiim baa warinayo cabaad ibnu tamiim ayb taabici weyn weeyaanoo madani ah waana hiqo can cabdillahi bni zayd bni caasim buu ka warinaya almaazini waa soo marnay tarjamadiisa ninkii weysaqaadka xadiidkiisa ku saabsanaa warinaaya buu ahaa qaala waxa uu yidhi shukiya ila nabiyi sala allahu alayh waali wasalam alrajulu yacni shukiya markaad wax ka cabato waa adiga ood yacni ood wax ka cabanayso waana mabni lilmajhuul ficilka saad ujeedaan shukiya alrajuludaa dambaa naa'ibulfaacil looga dhigaa sababtoo ah waxaa weeyaan haddaad jaariye majruurka ila nebiy naa'ibulfaacil ka dhigto waa laga fiican yahay iyadoo mafcuul joogo ila waxay awal ahayd ma ogtahay shakaar shaka shakar shakaa rajulun ila nabiy sal lla ly slam rajulan saasoo kale ahaan lahayd ma ogtahay rajul rajultan dambe ayaa mafcuul awal ahayd marka mafcuulu bihi oo joogana ma banaano in laga dhigo yani wax kale in naa'ibulfaacil laga dhigtaa ma banaano nacam ayb sida yani macruufka walaa yanuubu bacdu hadi walaa yanuubu bacdu hadi in wujid fi lafdi mafcuulu bihi waqad yarid ibnu maalik waa tii u dhahaya nacam oo ka horeysay weliba waqaabilun waqaabilun min min waqaabilun min darfin aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabatin xari iyadoo mafcuulka la helaya xaggaa marka in la aada maa qaala waxa uu yidhi shukiya arajulu ninkii ayaa laga cabtay qofkii yani shanigiisa qofkaas oo yukhayalu ilayhi loo khiyaal gelinaayo isaga annahu isagu yajidu shay-a inuu helayo shay fi salaati salaada dhexdeeda inuu wax ka dareemaayo ila nabiyi nabigaa loo cabtay xaggiisa sala alla alay slam fa qaala waxa uu yidhi laa yansarifu ka bixi maayo oo yacni weliba xadiidka wuxuu tilmaamaya hadda mabni lilmajhuul bay ku socotaaye qofkan cabtay cabdullahi bni zayd laftirkiisu ahaa say laftirkiisa cabtay nacam oo wuxuu ka cabtay inuu wax dareemayo salaada dhexdeeda markaa fa qaala waxau yidhi laa yansarifu waa hadda khabar ahaanay u dhigan tahay nafyi laakiin bimacna nahya laga laqbaynaa laa yansarifu ma gadoomo waay macnaheeda laa yansarif younan gadoomin yaanu ka bixin xataa intii yasmaca sawtan cod ou ka maqlo ow amase yejida riixan ama ur ou dareemo xadiidkan marka wuxuu asal u yahay shukuugta shakiga inaan la camal siinaynin yaqiinta in la camal siinayo haddaad adiga dahaaro qabtay ood soo dahaaro qaadato salaadii soo gashay eed wax ka shakisay war maxay kaa yimaadeen mase kaama imaanin ha ka bixin salaada nacam ilaa aada wax cad ka dareento ama cod ama ur salaadii ina iska iska saa uga baxda ma aha halkaas marka imaamu shaafici waa caam yaali wax qeydana uma yeelin meeshaan ama salaad ha ku dhex jiro ama salaada banaanka ha ka ahaado ama masaajidka ha ku dhex jiro soo ma garanin imaamu maalik laakiin isaga fi salaati taas waa camal siinaya nacam oo wuxuu kala qaadayaa shakiga salaada gudaheeda ku yimaado iyo midka salaada khaarijkeeda ku yimaado kan salaada gudaheeda ku yimaado wuxuu leeyahay loo aaba yeeli maayo xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan laakiin adoo salaadii ka baxsan midka aada shakisaa saameynuu yeelanayaa ile dahaaradu mar walba waxaantaas kaa saameynuu yeelanayaayo inaad dahaaro qaadataa laga raboonaya marka saa buu leeyahay nacam ayib wuxuu yidhi marka nacam wuxuu yidhi laa yansarifu ka bixi maayo o ka gadoomi maayo xataa intii yasmaca ou ka maqlo sawtan cod o mase yajida riixan ur ou ka dareemo walidaalika axaadiidka qaar waxay tilmaameen shaydaanku inuu qofka ka afuufayaba hoostiisa si uu markaa yacni uu shaki iyo waswaas uu ugu abuuro ee uu u yidhaahdo marka riwaayada ibnu khuseyme waxay leedahay hadduu ku yidhahdo innaka qad axdadta warweysadii waa kaa jabtay qalbigaaga soo geliyo kadabta dheh afka kama dhehaysid yani riwaayaadka qaar baa waxay leeyihiin qofka nafsadiisu ka dhahaya nacam bimacnaa ha yeelin ha isu dhiibin shaydaan iyo wasaawistiisa iyo waxyaabaha xadiidku marka asal taasuu ku yahay in yani yaqiinta inaan laga zuuleynin oo shaki aan looga zuuleynin naam an mi an mi wacan ummi qaysi binti bixson alasadiya anaha atat bibnin laha sagiirin lm yakul الطacaama ilى rasuuli اllahi slى اllahu عalayh walihi waslm faajlasahu fii xijirihi fabaala calى hawbih fadacaa bimaaءin fanadaxahu calى hawbihi walam yغsilh wacan umi qaysin waxaa laga wariyey umu qays binti mixsan cukaashata bnu mixsan ay la dhalatay saxaabiga jaliilka macruufka reer min bani asad bayna ahayd sida xadiidkaba hadda ku cad islaamkeedu waa horeeyey madiine ayay u hijrootay nebigana waa la mubaayacootay ibnulcadaar kitaabkiisa alcudda fii sharxi alcumda waxa uu sheegtay in magac aanay lahayn siwaa kunyatiha kunyadan inay magacna u tahay ayuu sheegtay laakiin ibnulmulaqim wuxuu yidhi arrintaasi waa cajiib sababtu waxa ay tahay asuhayliyu fii rawdi lunuf waxa uu ku sheegay buu yidhi magaceeda in aamina la dhihi jiray ibnu cabdilbarna wuxuu sheegay khudaama in la dhihi jiray sidee marka ku dhici kartaa marka magac male in marka uu yidha marka inaanu arkin baa laga yaabaa waaya anahaa aatat bibnin lahaa anahaa aatad waxay la timid bibnin wiil lahaa iyada ay u sugnaado sagiirin yar wiilkaasoo sagiirin yar ayb annahaa aatad bibnin bay la timid ibni wiil bay la timid lahaa iyada usugnaado iyada ay dhashayoo sagiirin yar ibni marka la yidhaaho waxaa weeyaan waa midka dakarka ah waa wiilka waa nacam walad marka la yidhaahdana wiil iyo gabarhba waa ku dhacaa nacam bibnin lahaa sagiirin baa hadda la isticmaalay kaasoo lam ya-kul aan cunin addacaama cunto aan cunin baa loo keenay marka laga reeba caano dabcan muxuu cunugu ilaa ku noolaana haddaan waxba cunin caanaha waa laga reebaya dabcan xis xiskaa looga reebaya waa la fahmayaa nacam lam yakul aan cunin addacaama cunto aan cunin ilaa rasuulillahi rasuulka ay u timid sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayay u keentay sala allahu calayh waali wasalam ay ula timid waxaa kaloo laga qaadanayaa yacni shay mufrada shay mufrada in mufrad sifo looga looga dhigo haddana jumlo sifo looga sii dhigo ibnigaasoo sagiirin yar waa mufrad baa sifadii ay noqotay mufrada lam yakul jumladana waa kasii sifaynaysaa ibnigaasoo lam yakul aan cunin aacaama cunto aan cunin ilaa rasuulillahi bay u keentay sala allahu alayh waali ula timid sala allahu alayh waali wasalam faajlasahu wuxuu fariisiyey nabiga fii xijrihi bilkasri waalfatxi luqataani mashhuurataani weeyaan oo fii xijrihi iyo fii xajrihi labadaba waa ku banaanta dhabtiisa ayuu saaray faajlasahu waa fariisiyey fii xijrihi dhabtiisa ayuu fariisiyey fabaala nabigu fabaala sabigii waa kaadiyey calaa thawbihi nabiga maradiisa korkeedu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay fanadaxahu nabiga waa firfirdhiyey calaa thawbihi maradiisiibuu ku firfirdhiyey walam yaqsilhu mana dhaqin walam yaqsilhu hadda marka nadxigu inuunan dhaqid ahayn markaan walam yaqsilhu yaa kuwa cadaynaysa ma dhaqin baa layihi xadiidkan xukunka laga qaadanayaa waxay tahay najaasada wiilka yarka ee aan caano waxaan ahayn aan cunin najaasadiisu inay khafiif tahay oo keliya un biyo un luusaa loogu sayrayo o lagu firfirdhinayo xadiidku macnihiisu ma aha najaaso ma ahan ma aha macnaheedu najaaso waayahay maxaa loogu firfirdhina haddaanu najaas ahayn najaas waayahay laakiin najaas aada u adag ma aha firdhis unbaa lagu zuulin karaa gabar xadiidka marka midda kale bibnin lahaa macnay samaynaysaa ibniga wiilka sidan baa la yeelayaa gabadha ma la yeelayaa maya lama yeelayo nacam oo iyadu waa ka duwan tahay xugunkeeda oo xadiidkii abusamxi baa wuxuu ahaa yuqsalu bowlu ljaariyati wa yurashu bowlu lghulaami xadiidkaa baa marka tilmaamaya labada kala saaraya sababta sidaa loo sameeyana waxay doontaba ha ahaatee yacni sharciga xukunkiisu waa kaasa nacam ama sababta ha la fahmo ama yaan la fahmin waayahay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa nabiga alhaweenka ilmaha yaryar dhalaa inay nabiga ula imaan jireen iyagoo ka raadinaya rasuulka caleyhi salaatu wasalaam barakadiisa raadinaya nacam oo inuu ugu duceeyo oo inuu u sameeyo taxniig inuu u sameeyo taxniig ayuu u sameyn jiray oo intuu marka timir iyo soo qaatay u calaliyo ayaa marka dhandhabxanaga saa uga marmarin jiray magacna waa ugu bixin jiray wixii diinta uga haboonna waa u sheegi jiray tabarug waa kaa nacam tabarug marka laga hadla dad baa waxay u qaataan dhinac kale nacam ayay la aadaan tabaruga waxaa ka mid a nebigu inuu u sheego waxa u habboon ee sunnada ah ee khayrka ugu jira inuu u sheego waa barako waay nacam waa barako yacni cilmiga nebiga barakay ka helayaan nacam iyo waxushaaga oo wax u sheegayo tan kale raadka nebigana barako dabcan waay waa leeyahay oo marka hadda dadkii wixii nebiga kasoo haray ka waran marka barakaysiga la barakaysanaya inay nebiga gaaro yacni tabaruga aathaarta nebiga la barakaystaa fahamka saxaabada marka la fiiriyo nebiga inuu u gaar ahaabaa muuqanayso tabaruga guud baan ka hadlayaa nacam ee aathaarta nebiga la baraka aathaarta yacni la barakaysanayo ee aathaarta rasuulka caleyhi isalaatu wassalaam sida candhuuftiisa iyo wixii lamidka ahaa maxaa yeele abubakar iyo cumar ma aanay barakaysanin asxaabta candhuuftooda wayna fadlina waa ku tabayeena way ku ogaayeen xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa marka bibnin lahaa sagiirin wiilka yarka ah kaasoo weliba lam yakuli acaama waxaa shardi ah inaanu cunto cunin hadduu cunto cuno aan caano ahayn haddii uu cuno xukunku waa isbedelayaa nacam oo waxaa weyan waa la dhaqaa marka kaadadiisa waxaan o dhan marka waxaa weyan mafhuum baa ka wada imaanayo fa ajlasahu fii xajrihi ama fii xijrihi nebiga dhabtiisuu ku fariisiyey waxaa laga qaadanayaa sida nebigu oo u tawaaduc badnaa ilmaha dadka sida uu xaajaadkooda iyo danahooda ugu qabanayay ilmaha yaryarkaa sida aanu isagaba weynaysiinayninba nacam oo dhabtiisa oo u saarayo u jeclaa bal waxaa soo aroortay inuu salaami jiray xataa ilmaha oo iyagoo meel ku ciyaara intuu soo mara assalaamu calaykum waraxmatullah inuu dhihi jiray ilmihiina taasi waxay u keenaysaa kalsooni fara badan marka nacam iyo tarbiye hagaagsan marka inuu ku tarbiyeysnaado fabaala calaa thawbihi maradiisa ayuu ku kaadiyey marka ayuu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in bi marka nabiga calayhi salatu slam makuma ceebaynin maxaad iigu keentay ma dhihin kuma qaylinin fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay fanadaxahu calaa thawbihi maradiisa ayuu ku firfirdhiyey walam yaqsilhu maana dhaqin walam yaqsilhu maana dhaqin wacan caaishata umi lmu'miniina radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalama utiya bisabiyin fabaala calaa thawbih fadacaa bimaa-in faatbacahu iyaah wacan caaishata umi lmu'miniina waxaa laga wariyey radia allahu canha ana anabiya sala allahu alayh wali wasalam nebiga utiya bisabiyin canug yar ayaa loola yimid fabaala calaa thawbihi maradiisa korkeeda ayuu ku kaadiyey fadacaa bimaa-in biyo ayuu u yeertay faatbacahu iyaahu waa raaciyey waa raaciyey marka faatbacahu waa raaciyey iyaahu isaga nacam maradii baa marka biyihii buu raaciyey maradii nacam walimuslimin faatbacahu waa raaciyey bawlahu kaadidiisii ayuu raaciyey biyihii faatbacahu biyihii buu raaciyey bawlahu kaadidiisii walam yaqsilhu mana dhaqin mana dhaqin ibnulmulaqin marka ayb nacam taa marka waxay kutusaysaa axaadiidtan oo dhan atafriiq bayna bawli ljaariya wa bayna bawli lghulaam bayna bawl sabiyi dakr taa marka macnaheeduna maaha najaas ma ahan ma aha bawl aadamiyi kulluhu waa najas waa nijaas weyan ama ha yaraada ama ha weynaado laakiinse ilmaha yaryar ee wiilka ah ee caano waxaan ahayn aan cabin isagoo kaadadiisa najaasteedu waa fududahayo in maradii la dhaqa ma ahane in biyo un lagu firfirdhiya keliya ayaa nijaastu ay kaga zuuleysaa taun bay kaga zuuleysaa wacan anas bni maliki radia allahu canhu qaal jaءa acraabiyun fabaala fi طaa'ifati اlmasjid fazajarahu الnaasu fanahaahum الnabiyu salى اllahu عalayh walihi wasalam falama qaضىa bowlahu amara الnabiyu salى اllahu عalayh walihi waslama bidanuubi min maءin faأhriqa calayh wacan anas bni maliki radia allahu canhu waxaa laga wariyey anas qaala waxa uu yidhi jaءa acraabiyun nin reebaadiyaa yimid fabaala wuxuu ku kaadiyey fii daa'ifati lmasjidi masjidka dhinac ka mida ayuu ku kaadiyey fazajarahu nnaasu dadkiibaa canaantay oo hororay fanahaahum nnabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu waa ka reebay falamaa qadaa bowlahu kaadidiisii marku dhammaystay oo gutay amara nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebiga waxa uu faray bidanuubin min maa-in in la keeno bidanuubin wadaan dalow min maa-in biyo ay ku jiraan biyo ka buuxaan in la keeno fa uhriiqa calayhi waa lagu shubay markaa biyihii najaast biyihii baa najaastii lagu dul shubay markaa naam xadii ayb xadiidkan marka anas ibni malik tarjamadiisa waa soo marnay qaala waxa uu yidhi jaa-a acraabiyun nin reebaadiyaa yimid acraabi waxaa la yidhaha qofka reebaadiyaha ah reebaadiyahani marka ninkan hadda mu ibhaam baa ku jiro magaciisa lama sheegin ibnulmulaqin raximah llahu tacaala kitaabkiisa aliclaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam waxa uu leeyahay waxaa ninkan oo ahaa dulkhuwaysirata alyamani buu ahaa buu yidhi nacam saas baana ku sugan macrifatu saxaaba liabi muusa alasbahaani saasaa ku sugan oon helay buu yidhi nacam ayb wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam